yaa maalgeliyay musharaxiinta isku soo taga qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya waa su-aal ay adagta in jawaabteeda si sahlan loo dul istaago musharaxiinta u bartamaya qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ayaa xilliga wada ololo siyaasadeed ay kusoo bandhigayaan afkaartooda musharaxiinta ayaa ololahooda ku bixiya lacago fara badan sida kulamo dadweyne safaro wakhti badan ay geliyaan lacago lagu daabaco booro waaweyn oo magaalada oo dhan xilliga laga dareemayo bixinta lacagta diiwaangelinta oo iyalaah mid aan yarayn haddaba yaa ka bixiya lacaga musharaxiinta waxaan su-aashaas aan weydiiyey cabdulaahi maxamed sharuuc oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka doorasho sideeda lacag waa lagu baxshaa waa adduunyada dhan ay ka tirsan tahay laakiin waa lacag la yaqaano meeshay ka imaanaydo tan soomaalida lama yaqaano meelay ka imaanaydo waxyaabaha cajiibka ahi waa kaasaa qof shalay iska caadiga ahay laga yaabo in lacag noocaasi ay soo geli karto oo lacag sidaasoo kaleeta u faraqayaah waa waa la yaab waaye bulshada rayidkaa su-aalaha isweydiinayda waaye oo laleeyahay lacagahaasi xaggee laga keenay raadkooda dambeeto ma la raaci karaa mase qoryaa kasoo kasoo jeeda meeshii laga raad raaci lahaa arrimahaasi way jiraan laakiin aniga qof ahaan waxay ila tahay lacagtaasi marnaba inaan qaab sharciya lagu keenin marnaba way ka badan tahay lacag sharciya lagu keenay lacag loo dhididay oo qofku uu ama ganacsi uu isagu sameeyey uu ka keenay ama muxuua shaqo uu qabtay kala soo baxay way ka badanta horta cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wuxuu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee soomaaliya wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta boorarkooda lagu arko magaalada inta badan waxaan weydiiyey cabdiraxmaan cabdishakuur cidda maalgelisa ololihiisa musharaxnimo ololaha musharaxnimo waxaa maalgelinaya taageerayaal taageersan oo qeybo kala duwan leh kuwa dadka bulshada caadiga ah kuwa maaragtay hantilayaal ah iyo dad kale oo si saaxiibtinimo iyo wada shaqayn iyo ixtiraam kale naga dhexeeyey marka waxaan dhihi karaa waa olole ay maalgelinayaan dadka soomaaliyeed ay taageersan aniga iyo siyaasadayda isku tashi aan bannaanka soo dhigay aaminsan in soomaalida isku tasato oo dad madax badanoo karti leh oo ay wax qabsan kara ay noqdaan dadkaas ayaa taageersan xooggiisa aniga ololaheyga cabdirashiid khaliif xaashin madaxa hay-adda cilmi baarista heritage ayaa weydiiyey cidda maalgelisa musharaxiinta soomaaliyeed ee u tartama xilalka aqalka sare aqalka hoose iyo kuwa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya runtii musharaxiinta hadday yihiin kuwa aqalka sare ama aqalka hoose iyo hadday yihiin kuwa hadda madaxweynaha u tartamahaya jawaabta saxda waxaa weeye ayaga horta in la weydiiyo oo la weydiiyo adduunka markay doorashooyin jiraan hadda gaar ahaan wadamadaas macnaha maraykanka oo kale waxaa jira shuruuc qaabaysa sida loo maalgeliyo doorashooyinka maraykanka lacag baa lagu kala baxaa dadka hadda tartamo kale qaarkood waxay leeyihin waxaan uga baxnay ama aan u geli karin lacag baana haysan kuwa gala oo hadda soo hormarana malaayiin iyo malaayiin doolar bay bixiyaan laakiin waxaa jira qaab iyo hanaan ay lacagta kusoo geli karto ayna ku bixin karaan oo furcadaan iyo iyo diiwaangelin iyo ogolaansho xataa qofka shaksiga intuu siin karo shirkaddu intay siin karto soomaaliya marka dee shuruuc noocaasa waa dhici karta lixdankii ilaa lixdan sagaalkii inay jireen laakiin hadda sharci ma jiro marka qofku ama ganacsato soomaaliyeed baa dhici karta in laga soo qaato ama dadka qaarkiis wax haystaan ama xataa haddii dibadda laga soo qaato waa dhici kartaa in micnaha dad dan leh oo ama ganacsato soomaaliyeed ha noqoto ama dad waxhaysta ha noqdaan ama kuwa dibadda ha noqdaan ama dalal aan soomaaliya u manaxayn ha noqdaan intuba inay ka fakeraan inay dad ama soo saartaan ama siyaasadda gashadaan laakiin dalka laga rabaa inuu shuruuc iyo leeyahay nidaam qofkii lacag ama si khaldan u isticmaalo ama si khaldan usoo gasho markaas dee lagula xisaabtami karo lakin hadda haddaan sharci jirin waxaa dhici karta dee nin qaroon hela iyo nin quwaax hela arla waaqooda hala qarafsado inay ka dhacdo qof kasta siduu waxyeeli karo u waxyeelo ma jirtaa in codadka xildhibaanada la iibsado xilliyada doorashada taasi oo ka dhigan in qofkii lacag badan wataa ay guusha u dhowdahay maxamuud axmed nuur tarsan ayaa weydiiyey su-aashaasi lacagaha isdhaafahaya lacagaha la kala weydaarsanayo lacagaha lagu bixinayo dowlad goboleedyada lacagaha lagu bixinayo madaxda dowlad goboleedyada lacagaha lagu bixinayo xildhibaanada dowlad goboleedyada lacagaha lagu bixinayo dad aan weli xildhibaan noqon oo tartan leeyahay waxaasoo dhan waa jirtaa xaggee ka socotaa yaa wale meeshay ka timid ma naqaana annaku laakiin waxaan arkaynaa lacago in lagu bixinayo waxyaabahaasoo dhan waa annaguse lacag aan bixinana ma haysano annagu haddaan noolaanaa nasiib lena cabdulaahi maxamed sharuuc ayaa sheegaya inay jirto tuhumo ah in lacagta dadweynaha xilliga lagu ololeeyo meelaha qaar doorashada soomaaliya
maxaa lixdan iyo iyo iyo toddobadii doorashadii ahayd aada waxa loogu xamanayay in s y s u ay muxuu ahaa mataqaanaa qasnadaha furtay dadkii dowladda madaxda u ahaa ay markaa qasnadihii fureen oo wixii meeshii la ay qaateen haddana fikriga noocaasi dadka kama maqna waa muxuu ahaa mataqaanaa su-aalahaas waa la isweydiinayaa dad badan oo mas-uuliyiin ahaa ama dad badan oo hadda mas-uuliyiin ah ayaa ayaa lagu tuhunsan yahay arrimaha lakiin tuhunka dadka soomaaliyeed ay qabaan oon anigu ka mid ah waxa waaye yacni inay ku dadaalayaan in soomaalidu ay iska sii buuqsanaato daciif ay ahaato dheeraato wakhtiga ay muxuu ahay iyaga ay ka hor iman karaan oo ganacsigoodii ay halis ku noqon karaan inay fogaato inay ka shaqaynayso tuhunka noocaasa ayaan dadka qabaan anigu ka mid ahay maxamuud axmed nuur tartan maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo yaa ka bixiya lacagtuu hadda ku sameynaya ololihiisa musharaxnimo lacagta anaa iska bixinahaya bini aadan insaan bini aadan ah oo wax ugu darsaday ma jiro waxaa wax igu darsaday aniga iyo dhowr qofoo taageerayaal taakuleeya iska kay taakuleeya wax badan aan igu taakulayn lacag badan maanaan bixin shan tabeelaa ii taagan shan kun weeye shan kun shan tabeella waa shan kun maxaa kale marka wax weyn annaka hadda lacag nagu baxday ma jirto cabdulaahi shirwac ayaa u sheegay idaacadda v o a in dowlado u badan kuwa khaliijka carabta ay bixinayaan lacago fara badan oo dantu aysan ahayn xalka soomaaliya balse tooday ka eeganayaan tuhunkaasi isaguna waa jira laakiin anigu ma caddayn karo in dowladaha qaarkood ay weliba kuwa oo iyaga u dhowda musuqmaasuqa ku shaqeeya oo lacagahoodu xisaabsanayn oo qofka madaxda u ahi lacagtuu doono uu qori karo ama guriga khaliijka u badan laakiin dowladaha reer galbeedkuna siyaabo dadban ayay muxuu ahaa mataqaanaa arrimahaas ugu lug yeeshaan iyagoo isdhahaya qof ka imaanaya hadhowbeyti ha idiin sameeyo heshiis oo muxuu ahay ganacsi ama heshiis oo muxuu ahay macdan ama shidaal ama muxuu ahay khayraadka wadanka ku saabsan hadhowbeyti ha idinkugu bedelo lacagta aad hadda siinaysaan waxyaabahaasi waa waa waa la sameey cabdulqaadir okay v o a muqdisho